galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waa sabtii bisha noofembar ee sanadka kuna waa lixiyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaad la socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka jo biden oo kulan la yeeshay hogaamiyaasha kuuriyada koonfureed iyo jabaan si ay jawaab midaysan oo ku aadan kuuriyada waqooyi ay u soo saaraan waxaa kale ood maqli doontaan warbixin ay v o edu ka diyaarisay taariikh nololeedkii madaxweynihii hore somalilan allah u naxariistee axmed maxamed siilaahi oo xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinahaynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida duqayn ayaa sabtida maanta ah ka dhacday duleedka koonfureed ee magaalada bayruut ee caasimada dalka lubnaan sida ay muujinayeen muuqaalada dhinaca telefishinka ee wakaalada wararka e f b waxyaruun kadib markii ciidamada israa'iil ay soo saareen baaq cusub oo ah inay dadku ka guuraan goobtaasi tan iyo salaasadii israa'iil waxay dhowr jeer duqaymo ka geysatay duleedka koonfureed ee magaalada bayruut halkaasi oo ay ku xoogan yihiin ururka xisbullah muuqaalka ayaa muujiyey qiiq ka kacaya dhismayaasha aagga ku yaalay waxyaruun ka hor weerarka afhayeenka militariga israa'iil afikhay adreci ayaa soo dhigay barta bulshada ee x baaq uu ugu baaqayo dadka degan xaafadda xaarad xereeg ee bayruut in ay ka guuraan wakaaladda wararka ee qaranka ee dalkaasi lubnaan ayaa sheegtay in cadowgu ay fuliyeen saddex weerar oo xagga cirka ah oo uu ku jiro mid ka dhacay meel u dhow xaafadda xaarad xereeg sida warbixintaasi hadalka u dhigtay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa sheegtay in ciidamada ruushku ay qabsadeen tuulooyinka makaravika iyo haryorofik oo ka tirsan gobolka donetsk ee dalka ukraine sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee reuters madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa sabtida maanta ah sheegay in ukraine ay tahay in ay wax walba samayso intii awooddeeda ah in ay xaqiijiso in dagaalka ruushka uu dhammaanayo sanadka soo socda iyada oo loo sii marayo diblomaasiyadda waraysi idaacadeed oo la sii daayey maanta oo sabti ah ayuu madaxweynaha ukraine zelenski ku qirtay in xaaladda goobta dagaalka ee bariga ukraine ay tahay mid aad u adag oo ciidamada ruushku ay ku soo siqayaan dhinacooga valadimir putin aanu danaynaynin inuu ogolaado heshiis nabadeed sida uu hadalka ra-iisul wasaaraha dalka holland ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka badbaaday qalalaase siyaasadeed kadib markii ay jimcihii shalay iscasishay wasiirkii maaliyadda sababo la xidhiira caro ka dhalatay qaabka ay dowladdu u wajahday rabshadihii ka dhashay taageerayaal dhinaca kubadda cagta ah oo isu gacan qaaday magaalada amsterdam toddobaadkii hore nuura ashhabaar oo ahayd wasiirkii maaliyadda oo ka soo jeeda asal ahaan dalka morocco balse haysata dhalashada netherland ayaa si lama filaana u gudbisay iscasilaaddeeda afar ka mid ah xubnaha xusbigeeda n c ee siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ayaa iyaguna wacad ku maray in ay iscasili doonaan arrintaasi oo keentay in kulan deg deg ah ay isugu yimaadaan golaha wasiirada ra-iisul wasaaraha holland dig shof ayaa sheegay in golihiisa wasiiradu ay gaadheen heshiis lagu soo afjaray xasaradan islamarkaana ay iscasishay oo keliya wasiirka maaliyadda lagana baaqsaday iscasilaado kale oo xukuumadda ku yimaada intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynihii hore somalilan axmed maxamed siilaayo ayaa xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa siilaayo waxa uu xilal kala duwan kasoo qabtay xukuumadihii rayidkii ee ka ahankii soomaaliya waxa kale oo uu noqday madaxweynaha somalilan waxaanu xilka madaxtinimada somalilan ka degay toddoba sano ka hor haddaba taarikh nololeedka axmed siilaayo waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o eda hargeysa khadar maxamed akule allah u naxariistee axmed maxamed maxamuud silaanyo waxa uu ku dhashay sanadkii kuyoaaaoqoiyoieediyosoddonkii deegaanka dhagax dheer oo ka tirsan degmada burco ee xarunta gobolka togdheer axmed silaanyo ayaa waxbarashadiisii ku qaatay dugsiyadii camuud iyo sheekh intaasi kadibna waxa uu waxbarasho sare u tegey dalka ingiriiska isaga oo cilmiga dhaqaalaha ku bartay ama ku qaatay jaamacadda manchester ee dalka britain axmed maxamed maxamuud silaanyo waxa uu dalkii soomaaliya ku soo laabtay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labiyo lixdankii isaga oo xilkii ugu horreeyey ee uu ka qabto dowladihii rayidka ahaa uu noqday agaasimihii qorshaynta ee wasaaraddii qorshaynta waxaa sidoo kale axmed silaanya uu noqday agaasimihii guud ee wasaaradda qorshaynta intaa kadib waxa uu xilaal ka qabtay jagooyin wasiirnimo ah wasaaradihii qorshaynta iyo ganacsiga sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labiyo siddeetankii ayaa axmed maxamed maxamuud silaanyo uu ka goostay dalkii soomaaliya wakhtigaasi oo la tilmaamo in dowladdii kacaanka ama milatariga ahayd ay is-afgaran waayeen waxaana uu axmed silaanyo u dhoofay dalka britain gaar ahaana magaalada london isagoo halkaa ka noqday wakiilkii ururkii esenam ee dalka ingiriiska sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii ayuu u dhoofay magaalada adhisababa ee dalka etoobiya isagoo oo noqday guddoomiyihii ururkii esenam ugu cimriga dheeraa oo uu jegadaasi hayay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii axmed maxamed maxamuud silaanyo waxa uu noqday xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada somalilan iyada oo lagu tilmaamo in golahaasi wakiilada ee axmed silaanyo ka mid ahaa ay ku jireen rag dowra oo siyaasiyiin ruugcaddaa oo uu marxuumku ka mid ahaa sida uu sheegayo xildhibaan cabdi jaamac oo ka mid ahaa golihii wakiilada oo ay ka wada tirsanaayeen allaha u naxariistee marxuum axmed maxamed maxamuud silaayo ayaan wakhti sii horreeyey weydiiyey shakhsiyadda axmed silaayo
waa la yaqaanay maxaankuraa baarliman wuxuu yahay baarlimankaa waxaa loo soo dooran jiray dad miisaan leh reer kastiba horta xol buu ahaayo election ma ahayn maxaan ku idhaahdaa markaa waxaa la odhan jiray beel kasta kaanre maxaan idhaahdaa ninkaaga doorka ama cidda ku matala beeshu markaa maxaan ku idhahdaa ragga miisaan kale ee golaha usoo madqadiri jirta moogta ya marka ragga halkaa la iskuu keenay wuxuu ahaa rag miisaan loo waxaa ka codsan karayaa maxaan ku idhahaa fagare maxaan ku idhahaa siilaanyo maxamed maxamed axmed maxamed siilaanyo waxaan ka codsayaa beedaani waxaan ka codsayaa farjar waxaan ka codsayaa maxaan ka odhaa dinad waxaan ka codsayaa rag badan baa jiro oo nuuca ahaayo maxaan ka odhaa jaamaciyare waan kusoo gaadhnay maxaan ka odhaa markaa raggaasi rag miisaanle oo sidaasa oo waxay sheegayaan iyo waxa markaa laga doodayo aad iyo aad u naqisha oo wixii waddanka markaa faa'iido waana maxaanka isku raaca waxay arkaan inuu daldaloolo leeyahayna maxaan ka odhahdaa markaa laga joogsadahay moogta wallaahi waxaan ka xabsuusanahay markaa dee dhaqaalyahan weeyaan waana ninka wuxuu ahaa maxaan ku idhaahdaa marka laga hadlaayo wixii dhaqaalo oo dhan isagaa noo qaabilsanaa moogta nin codkaran uu ahaayo oday taran uu ahaa marka hadiya jeeraar wixii dhaqaalaha ayuu daafici jiray oo odhan jiray war sidaa ka daayo oo sidan sameeya dhinaca kale markii uu ahaa guddoomiyihii ururkii esenam waxa ay raggii ay xilligaasi wada shaqaynayeen ku tilmaameen in uu ahaa guddoomiyihii maamul ahaan seeska u dhigay ururkii esenam waxaana la tilmaamaa in wakhtigaasi oo ururka uu jabhad ahaa uu sameeyey hanti dhowr islamarkaana uu hufay qaab dhismeedka maamul ee ururka sida uu iiga warramay cabdiraxmaan cismaan caalin cabdiraxmaan dheere oo ka mid ahaa golihii wakiilada ee somalilan ee labadii kun iyo shantii ilaa labadii kun iyo koob iyo labaatankii annaga oo iska dhalinyaro ah oo niman saraakiilii ay muxuu ahaa maamulka eslm hogaaminayaan ayuu axmed maxamed sinaayo xukunka afar sdeetankii eslm la wareegay waxaan xasuustaa wax waliba waxay lahayd muxuu ahaa power iskeeda way madax banaaneed waxay qabanaysaana way qoraayeen wuxuu qoray waax walba shaqada ay qabanayso waajibaadkan laga doonayo waax waax ku xadgudbi karaysa may jirin anigu hantidhowrka guud baan noqday mar nineteen eighty six waxaan baari jiray guutooyinka intaan tagaan baari jiray oo aan keeni jiray faylashii jigjiga raashinka looga diray ama qalabka looga diray ama hubka looga diray muxuu ahaa iyo kii ay ku risiif gareeyeen ay ku heleen loogu geeyey ay soo seexeen dabeetana anigoo sitaa wixii raashin loo soo diray ama qalab loo soo diray ama hub loo soo diray ama rasaas loo soo diray ayaan tegi jiray kujee ku jeegarin jiray ilaa halkaasu dagaalla waa lagu jiraa ilaa halkaasuu dhisnaa qaab maamulka snamtu runtii muxuu ahaa waxaanu aasaasmay fayl aanan weligay maqal buu sameeyo filmsi fayl uu bixiyey oo maalintaa qofka shaqada haya uu ku qori jiray waxaa la yaalay wuxuu xidhiidh sameeyey cidduu telefoon la ballamay cidda uu telefoon la hadlay waxay ka wada hadleen si qofka berta jooga berta yimaada oo uu hawsha uga qaado axmed maxamed maxamuud siilaanyo ilaahay ha u naxariistee waxa uu xilal wasiira ah ka qabtay dowladdii maxamed xaaji ibraahim cigaal ee somalilan isagoo noqday wasiirkii maaliyadda iyo wasiirkii qorshaynta intaa kadibna waxa uu iska casilay siyaasadda sannadkii labadii kun iyo labadii markii somalilan ay ka dhaqan galayn nidaamka xisbiyada badan iyo dimuquraadiyaddu ilaahay ha u naxariistee axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxa uu sannadkii labadii kun iyo labadii aasaasay xisbiga kulmiye ee haatan talada somalilan haya sannadkii labadii kun iyo saddexdii axmed siilaanyo allah u naxariistee waxa uu u tartamay jegada madaxweyne ee somalilan iyada oo uu ku waayay siddeetan cod tallaabadaasi oo shacabka somalilan iyo guud ahaanba dadka soomaalida ku noqotay arrin mucjisaa ama la yaab leh labadii kun iyo tobankii ayaa mar kale uu isu taagay inuu isu sharaxo jegada madaxweyne ee somalilan taas oo uu ku guulaystay marxuum axmed maxamed maxamuud siilaanyo markii uu xilka ka degayey sannadkii labadii kun iyo toddobi-iyo tobankii islamarkaana uu ku wareejinayey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxa uu jeediyey hadal dardaarana oo la xidhiidha taariikhdiisa maanta waxaanu joognaa munaasabad taariikhi ah iyo dhalaal ku weyn daranka shacbweynaha jamhuuriyadda somalilan oo dhan si gaara waxaan aniga dhacdadani igu leedahay xusuus maguuraan ah oo saamayn toogan ku leh naftayda iyo sooyaalkii nololeed farxad iyo reerayn aan la soo koobin karin ayay ii tahay inaan fagaarahan ilyas isqabati ku wareejiyo xilkii iyo mas-uuliyaddii qaranka ee dumbadeeda saarnayd islamarkaana aan halkan kusoo calaamad saarno madaxweynaha cusub ee bedeli doona daqiiqo yar kadib mudanayaal iyo marweyn taliyo intiian hana qaaday waxaan hareer tahayey howl qarankali leeyahay kontonkii sannadood waxaan u adeegay israailiya daacadnimo ayaan dadkayga iyo dalkayga ugu shaqeeyey muddadii aan nusqarniga ahaa ma jiro waxaan kala hadhay af iyo adin orod iyo ayaan arid iyo adduun aqoon iyo itaal wixii aan lahaa haba yaraatee madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay geerida axmed siilaanyo isagoo tilmaamay in isniinta lagu aasi doono magaalada hargeysa dhinaca kale madaxda xisbiyada iyo ururada siyaasadda somalilan ayaa dhambaallo tacsiya u diray qoyska iyo qaraabada uu ka baxay allah u naxariistee marxuum axmed maxamed maxamuud siilaanyo khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
geesta kale gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo v o eda lasoo xidhiidhay ayaa soo diray dhambaal tacsi ah oo u dirayo marxuum siilaanyo qoyskiisa iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay bismi illaahi raxmaan iraxiim innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun axmed maxamed isiilaanyo waxaan bartay kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii isagoo ka shaqeeya agaasimo guudka wasaaradda qorshaynta qaranka ee soomaaliya kadib wuxuu noqday wasiiro xilal wasiiru ka qabtay oo ka mid ah wasaaradda qorshaynta iyo ganacsiga labada wasaaradood labada wasaaradoodba filanyo wuxuu ahaa waddani dadkiisa iyo dalkiisa jecel iyo midnimada soomaaliya waddani jecel buu ahaa noloshiisana waktigii dowladdii kacaanka wuxuu ka mid ahaa horumarkii ay samaysay dowladdii kacaanku kuwii hormoodka u ahaa ayuu ka mid ahaa filanyo kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii ilaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii wuxuu ahaa raggii hormoodka ka ahaa horumarkii dowladdii kacaanku samaysay de wixii ka dambeeyeena dagaalkii toddobaatan iyo toddoba ee dalkani ku burburay iyo wixii ka dambeeyey siyaasaddii waa iska xumaatay aakhirkiina wuxuu ka mid noqday dadkii uun khilaafku dhex maray isagiiyo madaxweynihii soomaaliya ee waktigaas oo ka tegay guddoomiyana wuxuu noqday jabhaddii la baxday s n m aakhirkiina wuxuu noqday madaxweynaha somalilan de waktigiisiina hadda inagoo kulligeen wada dhimanayno waktigiisii intaasuu ku ekaaday ilaahay ha u naxariisto
aadayu mahadsanyiinkaasi waxau ahaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ururada soomaalida ee ka dhisan magaalada niagara falls ee gobolka ontario ee dalka canada oo xuduuda leh magaalada buffalo ee gobolka new york ee dalkan maraykanka ayaa ka qayb qaadanaya soo dhoweynta iyo wacyigelinta soomaalida ku cusub magaaladaasi niagara falls waxay ka mid tahay magaalooyinka sanadahan dambe ay deegaan ka dhigteen soomaali iyagu qaab qaxootinimo ama waxaa loo yaqaano group five lagu geeyey dalkaasi canada haddaba wariyaha v o eda ee canada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan wuxuu ka waraystay cabdiraxiim maxamed yuusuf oo loo yaqaano cabdiraxiim eco oo ka tirsan madaxda ururka somali himilo community ee ka jira deegaanka niagara ugu horeyna waxa uu weydiiyey halka ay marayaan howlaha ay ku caawiyaan soomaalida ku cusub magaaladaas
waa mahadsantaha xuseen adiga iyo idaacadda dhammaan asxaabta anaga waxaan inta badan aan caawinaa dadka markaas dalka soo galoodeeda ku ah oo yimid sidii markaa aan dib dintooda iyo maaragtay haddii ay wataan caruurna maaragtay aan kaga caabin lahayn sidaan iskuulaadka aan ku register garayn lahayn sidoo kale haddii loo baahdana maaragtay inaan u raadino shaqo raadin oo maaragtay meelaha shaqooyinka laga helo iyo maaragtay resumeyga waxyaabaha lamid ah inaan la sameyno isla markaana waxyaabaha xuquuqiyaadka ay u leeyihiin hadday noqoto inaan maaragtay part time school iyo wax lamid ah maaragtay aan wax alla wixii service ah maaragtay qofka asaga uu danaynayo hadduu yahay nin shaqa maaragtay danaynayo inaan shaqadaa xooga aan u saarano hadduu yahay nin raba inuu educationkiisa uu horumariyo meel uu ka heli lahaa iyo qaabku u mari lahaa inaan ku caawino waxyaabahaasi wax lamid ah maaragtay inta badan aan ka caawina dadka markaa ku cusub dalka gudihi waa taa cabdiraxiim dhalinyaro badan oo cusub a yimaadeen walow toronto ay u badan yihiin haddana neagar falls dhalinyaro badan oo ka yimid geeska africa gaar ahaan dalka uganda ayaa tegay dhowaanahan dhalinyaradaas waa sidee laqabsigooda ee dalka ay ku cusub yihiin wallahi su-aal muhiim ah inta badan waxay og tahay dadka waxa ay ka aaminsan yihiin maaragtay wadanka hadda canada intaysan imaanin ka hor markay yimaadaan sida maaragtay xaalku uu yahay uu kala duwan yahay inta badan dadka waxay uhaystaan dadka markay yimaadaan in maarata shaqooyinka ay iska diyaar yihiin oo maaragtay shaqooyin aanan maaragtay u qalmaa yaa inta badan dadka waxay ubadiyin dad wax soo bartay waxay rabaan ismarka inay ka bilaabeen xafiis ay ka shaqeeyaan marka mor waxay noqonayaan dismoral laakiin inta badan waxaan isku day dadka inaan fahamsiino inay tahay keliya maaragtay bilaha ugu horeeyo sanadaha ugu horeeyo dib ay isu furi karaan ay u baahan yihin keliya inay kredidkooda ay sameeyaan marka aragtida ay dadka ay ka heestaa way ka duwan taha laakiin waxaan ku guulaysanaa inta badan dadka markay yimaadaanba isbuucyada ugu horeeba inaan maaragtay oritation aan siino u sharaxno dalka maaragtay qaabka uu yahay waxyaaba uu baahan yahay inuu noloshiisa uu ku bilaabo sida noloshiisu maaragta uu horumarin karo marka waa run anaga wayna soo gaareen waan caawinaa qof walba marka wuxuu markaa asaga uu yahay meeshuu aado ayaan ku caabinaa waa tahay waxay ga warantaa bal noloshu iyo kirada guryahaba dhowaanahan aad ayay dalkan qaali ugu noqdeen sida magaaladana toronto neagra falls bal dadka cusub saameyn ma ku yeelatay maciishada iyo guryaha qaaliga ah ee guud ahaan wadanka uu ka caabanayo dhab ahaantii dalka waa isku wada mid meel walba la joogo anaga sidoo kale dhibkaa uuna haystaa oo guryaha ah ana sam xitaan shaqooyinka xitaa sidii hore maahan oo maaragtay dad badan oo immigranta wadanka soo galay waa laga wada cabanayaa marka anagoo adeegsanayna marka khibradaheena iyo meelaha xarumaha aan la leenahay shaqooyinka maaragtay wadaaga ah inaan weydiino oo iyagana yaqaan dadka anaga inta badan oo magaceena ku socda inay yihiin dad shaqaysanaya shaqooyinka ilaalinaya tan guryahana sidoo kale waa aad maaragtay guryihi waaga hore waxaan ku heli jirnay guryaha two abe maaragtay ruumka ah wax maaragtay kun dolar ka yar lak hadda waxay marahaan laba kun wax la jiro marka wixii way is wada qabteen laakiin hadda waxaan isku dayanaa marka in magaalada nafteeda aan ka weynaano aan maaragtay magaalooyin kale nugu dhow sida hadda san cathlin oo kale maxaa yaele anaga servicekeena waa neagra region ilaa maaragtay welland thorold marka dadka inay at least in neagra aan lagu ekaanine laakiin deegaanada noo dhow oo maaragtay fifteen minute driveka uu yahay oo still communitygan uu iska warhayn karo inaan maaragtay aan aan u gudubno wayna ka jaban yihiin magaalooyinkaas kale waa tahay cabdirxim ugu dambeyntii marka laga soo tago adeegyada aad ka haysaan niagra falls iyo hareeraheeda toddobaadka dambe waxaa jira inaad martigelinaysaan shir soomaalida ee gobolka monterio oo dhan magaalooyin ka tirsan ay ka qeyb galayaan bal haddii aad noo soo koobto shirkaas iyo waxuu ku saabsan yahay shirkaan yo mudduu socdaa oo maaragtay almost sanadkiisa hadda shanaadaan gelaynaa waa shir maaragtay sanad walba ay isugu yimaadaan maaragtay soomaalida ku nool ontario maaragtay madaxdooda waana farxadaynoo tahay maaragtay inaan maanta annaga aan hoosgaraynayno maaragtay shirka casimaadiisa maaragtay aan fidinayno waana maaragtay waxay u baahan yihiin soomaalida inta badan in maaragtay ay kala warqaadaan maxaa yeelay community waliba dhib baa haysta community walbana waxbuu ku fiican yahay si marka dhibaatada maaragtay jirta iyo maaragtay sida loogu bixi karo ayaan inta badan maaragtay xooga saaranaa marka arrintaas iyada ahna maaragtay waxay noo tahay sanadkan mid aan lasoo koobi karin oo aan aada usoo dhaweynayno aanu jecelnahay dadka walaalaheena ah maaragtay intaa marada casuumay marka annaga inay sanadkan aan hoosgalayno inoo yimaadaan
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxiim maxamed yuusuf oo ka tirsan madaxda ururka somalia mila community gobolka niagra ama deegaanka niagra oo u warameeyey wariyaha v o eda ee canada xuseen nuur xaaji haatana dhegeystayaal kuwa aan ku wada nasanno mid ka mid ah hesaan idiinku tala galno halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
ku bilowna guddiga doorashada ee somalilan ayaa war ay ka soo saareen doorashadii toddobaadkan ka dhacday guud ahaan gobollada somalilan ku sheegay inay socoto tirinta codadka la dhiibtay iyagoo saxaafadda uga digay in la baahiyo warar been abuur ah oo ku saabsan natiijooyin kuwaasoo qalqal gelinaya doorashada waxay si gaara ugu baaqeen saraakiisha xisbiyada inay xil iska saaraan wararka ay taageerayaashooda u tabinayaan kadib markii ay soo baxeen natiijooyin uu guddigu sheegay in la baahiyey kuwaasoo iyaga aan ka soo bixin sida uu shir jaraa'id ku sheegay guddoomiyaha guddiga doorashada ee somalilan muuse xasan yuusuf
waxaynu galifayskii labaad ee ahayd sugeynta iyo tirinta codadka ee heer degmo ilaahay mahaddii degmooyinka badankii hal degmo iyo laba degmo mooyaane tirintii way bilaabantay waxaa laakiinse arrin aad iyo aad iyo aad u dhilo ah horena aan uga hadalnay ka komishan ahaan iminkana aanu ku celinaynaa guddida task forcekana aanu ka wada hadalnay islana aragnay in la baahinayo natiijooyin in la baahinayo odoros in la baahinayo warar aan run ahaantii munaasib ku ahayn hannaanka iyo geedi socodka doorashooyinka aynu gallay waxaanu jecel lahay oo ku celinaynaa hannaankii tirintu sidii loogu talagalay buu u socdaa wakhtigii cayinaa ee xeerku iyo sharcigu u cayimayna insha allah waynu ku gebagabeynaynaa biidni illaah waxaanu jecel lahay in hawsha aan la qalin daarin waxaanu jecel lahay in mas-uuliyad dheeraada laysi saaro khaasatan ay si saaraan asxaabta iyo mas-uuliyiinta qaranka ama ha noqdaan xildhibaano ama ha noqdaan wasiiro mas-uuliyad dheeraadaba iyaga saaran oo bulshada wararkan ay u sheegayaane been abuurka wax uu yeelo mooyaane wax aba yaraatee muxuu ahaa faa'iidaha u leeyahy ma jirto waxaana kaloo u mahadnaqaynaa waan ku celinaynaa mar labaad dhammaan bulshada reer somalilan ee nabadda ah ku codeeyey run ahaantii ka komishan ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay caalamka iyo daneeyaasha caalamkuna kolley waa kuwii maanta iyaguna ka hadlay doorashadeennii qaabka u dhacday goobjoogayaasha caalamiga ahina riboortkoodii ama warbixintoodii hordhac ahayd waa mid aad iyo aad iyo aad ka komishanaan noo farxad gelisay somalilanna wax weyn ee u tari doonta mustaqbalka iyo geedi socodka dimuqraadiyadeed ee somalilan waxaanu leenahay ka komishan ahaan arrimahaas oo dhan aynu ilaalinno intan maalmooda inoo hadhay ee aanu shaqada ku jirno ee aanu la shaqaynayno daneeyaasha oo aanu ugu soo bandhigi doonno insha allah isugeynta iyo tirinta codadka heer degmo heer gobol iyo heer qaranba waxaanu leenahay bulshadu ha u samraan biidni illaah wararka rasmiga ah waxaad ka qaadanaysaan uun komishinka doorashooyinka qaranka wararka been abuurkaana yaan la faafinin yaan la sheergaraynin waayo waxay keenaysaa uun doorashadii quruxda badnayd ee inoo dhacday in ay khalkhal inaga gasho dhinaca kale muuse biixi cabdi oo ah madaxweynaha somalilan ee hadda xafiiska joogo islamarkaana ah musharaxa xisbiga kulmiye ayaa markii uu soo codeeyey kadib ka hadlay muhiimadda doorashada isagoo fariin u diray shacabka somalilan muuse biixi ayaa waxaa kaloo uu sheegay inuu aqbalayo natiijada ay soo saaraan guddiga doorashada markay soo dhammeeyaan tirinta codadka wuxuu ugu baaqay musharaxiinta kale ee la tartamaya inay iyagana u hoggaansamaan wixii guddiga ka soo baxa ee natiijo ah
shacbaweynaha somalilan meel ay joogaanba maanta waxaan leeyahay waa maalin taariikhi ah oo baal dahaba ka geli doonta taariikhdeeda maanta waxaynu ku jiraa doorashadii madaxtooyada oo qof waliba codkiisa siin doono xisbiga iyo qofka uu doonayo inuu madaxweyne ka noqdo dalka soomaaliya aad baa guulaysanaysa xisbi quri guulaysan maayo qof quri guulaysan maayo qarannimadii soomaaliya aad baa guulaysanaysa oo horu maraysa marka aynu nabad ku codayno ee nabad isku aqbalno sidaa daraaddeed hambalyaan ummadda u soo jeedinayaa ducana waa ku diraynaa ilaahay baa mahad leh ina soo gaarsiiyey horumarka nabadda dimuqraadiyadda innaguna aan xajinno oo maanta yaanay ceebi iyo shaqaaqa midna naga dhicin qof waliba maanta ha noqdo nin muwaadina oo dalkiisa daafacaya codkiisa bixinaya ma jirto maanta xiisada xisbi dhexdii maraysa xamaaseed ma jirto waxaas way soo dhammaadeen goolaaftarkii iyo buuqii iyo way dhammaadeen maanta gacantaada kaarka waa qarannimadii dhallinyaradan aad uga codsanayaa waayo dhallinyaradu hadda jir energy badan bay leedahay way cadho badan tahay markaaba waxbay buuq way abuurayaan iyagoon ujeedin waxumeen taana hal laga digtoonada hal dulqaato aniga hawsheeda koowaad waxa weeye qaranku waa yacni wuxuu iga sugayaa wixii uu idhiibay qof walo muwaadinoo somalilandba waa ixtiraama qof walo somalilandba wuxuu igu aaminay mustaqbalkiisii muddaan soo waday muddo kaloo kasii horreysoo fara badanna intaa iyo in lagaga ka badan baan soo waday anigu maanta madaxweyne ahaan waxaan leeyahay natiijada uu soo saaro komishinku dabadeed yaan la hadlay hala aqbalo aniga waa igu waajib aniga taasi ay saaran horta muran haygeyga qof walo somaliland uma qabo go-aanka natiijada uu soo saaro komishinku anigu waa ku gowracana kama hadli karo waayo dee xir ka weyn bay saareen dadka mucaaridka caranaya mucaaridkan waxaan leeyahay miir qab waad qaboobay qoyr soo soco ha la idhaahdo natiijada isaguna miir qab ha ku aqbalo
dhinaca kale qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee somalilan ayaa toddobaadkan soo saarayey baaqi isdabajoog ah oo ku aadan in musharaxiinta ku tartamaya kursiga madaxweynaha iyo saraakiisha xisbiyada somalilan ay aqbalaan natiijada ka soo baxda doorashadii ay toddobaadkan u dareereen shacabka somalilan qaar ka mid a culamaauddiinka iyo ganacsatada oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa oo bogaadiyey doorashada ayaa ku baaqay ilaalinta xasiloonida iyo u hoggaansanaanta natiijada ka soo baxda guddiga doorashada oo hadda ku guda jira tirinta codadka ma jiro ilaa iyo hadda xisbi ama musharax iskiis guul uga sheegtay doorashada natiijada ayaa la filayaa inay guddiga soo saaraan koob iyo labaatanka bishan iyagoo si rasmi ah ay ugu dhawaaq yaa qaar ka mid a culammada iyo ganacsatada oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa qaar ka mid a culamaauddiinka iyo ganacsatada oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa oo bogaadiyey doorashada ayaa ku baaqay ilaalinta xasiloonnida iyo u hoggaansanaanta natiijada ka soo baxda guddiga doorashada ma jiro ilaa iyo hadda xisbi ama musharax iskiis guul uga sheegtay doorashada natiijada ayaa la filayaa inay guddiga soo saaraan dhowaan iyadoo si rasmi ah ay ugu dhawaaqi doonto maxkamadda sare ee somalilan doorashadan ayaa waxaa ku tartamaya saddex musharax madaxweyne oo kala hogaaminaya saddexda xisbi ee kale ah kulmiye waddani iyo somalilan iyo toddoba urur siyaasadeed oo iyagana u tartamaya inay xisbiyo noqdaan dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo hayaa ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
nuur intaanan u gelin akhrinta dhambaalada dhegaystayaasha waxaan u soo qabanayaa heesta haraad waxaa wada qaadaya xuseen shari jacma iyo shamsafuud
Yeah. markaan ku axsaday hawlaygu yire anoo hamnigayga haweenka baxsha markaan ku axsaday hawlaygu yire hablii hore baad habkoodu egto allah ku hibeeye hiddaa baxashe gablii hore baad habkoodu egto allah ku hibeeye hiddaa baxashe
waa tahay aannu intaasi kaga gudubno heestaasi dhambaalka ugu horreeya daanda waxa uu naga soo gaaray hooyo xabiibo nuux cabdi iyo habboon xaashi jaaxuur kaaho xaashi jaaxuur iyo yaasiin sheekh cali yaasir axmed maxamed zakiye axmed maxamed rawdo axmed maxamed aamine xaashi jaaxuur iyo axmed maxamed xaashi maxamed xaashi jaaxuur xaliimo xaashi jaaxuur xaawo xaashi jaaxuur iyo cabdidaaq xaashi jaaxuur xuseen xaashi jaaxuur cabdulaahi xaashi jaaxuur iyo khaliif xaashi jaaxuur raaxo xaashi jaaxuur sayid axmed maxamed sheekh cali iyo dahaba maxamed nuux maxamed daa'uud cabdi iyo aniso bashiir mataan amaal bashiir mataan iyo caaisho bashiir mataan maxamed bashiir mataan cabdirasaaq bashiir mataan iqre bashiir mataan iyo dhammaan ilmo bashiir mataan iyo nuur xasan nuur waa tahay adna waa laygu soo diray iyo weliba maxamed nuur kalimow dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxa ay u hambalyeynayaan xasan xaashi xuseen iyo sacadiye cabdinuur oo uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho xaafadda hodan taariikhdu markii ay ahayd koob iyo soddonkii bishii oktoobar ee labada kun afariyo labaatanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan xasan xaashi cabdiraxmaan yarow soo barbaar ayaanu leenahay allaha kaa dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waxaa dhabaal uu noogu yimid cabdiraxmaan shiine nimcaan jaamac maxamed iyo deeqa maxamed cabdulaahi cali axmed guure iyo cali aadan maxamed iyo carab farxaan jaamac suuri maxamed diiriye iyo ifraax cali maxamed cabdi maxamed diiriye iyo khadar maxamed jaamac dhammaan waxa ay jecel yihiin iyagoo kala jooga meelo kala duwan oo dunida ah inay hanbali u diraan muxudiin ibraahim iyo hodan cusbaan cabdi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco meher wacan ayaan annaguna leenahay dhambaalkan waxa uu ka yimid hooyo biyood xasan samatar iyo deeqo axmed khasaaro iyo carruurteeda farxiyo axmed khasaaro iyo carruurteeda leylo cumar maxamuud iyo carruurteeda xamdi axmed khasaaro dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana ay tahniyad gaarsiinayaan xasan axmed khasaaro iyo ayaan odowe axmed oo wiil uu ugu dhashay degmada cadaado gobolka galguduud waxaanay leeyihiin allah ka dhigo wiilkaasi kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa waxtara waxaan idiin soo qabanaynaa dhammaantiinba heesta balag waa codkii maxamed axmed ay hambali u dirayaan cabdinaasir cabdulqaadir geesey iyo muno sheekh xasan oo wiil ugu dhashay dalka austriya magaalada lins waxaana wiilkaasi loo bixiyey salmaan cabdinaasir ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin waxaan leenahay salmaan cabdinaasir allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara hambalyadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah reer maxamed daahir oo uu ugu horeeyo abe maxamed daahir maxamed iyo hooyo saafi xuseen barqadle cabdikaafi maxamed daahir fartuun maxamed daahir iyo cabdicasiis maxamed daahir nasteexe maxamed daahir yuusuf maxamed daahir xaliime sacdiye maxamed daahir iyo shukri maxamed daahir cabdulaahi maxamed daahir dhammaan waxay hambaliyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan hibo daahir siyaad iyo cabdifataax maxamed cabdifataax oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho jimcihii aanu ka soo gudubnay waxaanu leenahay isku waara oo ubad khayr qabana allaha idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin haynaa heesta xiiso iyo fanaaniinta maxamed axmed qoomaal iyo maryan mursal ciise
gabtii naftayda xiise aan kuu qaba xiisaan kuu qabaayo xalay seexan waaye rumad bay hayse ubaxaan xabiirta ubaxaan xabiibka xabiibkiiga gudo hormaan ku haya xubigaagu ilayoho xoog buu i hayaayo xoog buu i hayaayo naftu kama xiiste oral caynkii dunidaay xaaskaygii rumaadey amaley xusuuslo dushmaan ku hayaa gudakayoo xilkaagii xamdeeda weeye xuubkiyo wadnaad xabiib aad la noqotay waxaa tahay xidil iga mid aho inka soo xambaara xubnaha jirkaygiyo xuubkiyo wadnaha xuubkiyo wadnaad xabiib aad la noqote
waxaa noo baaqeeyey siyaad cabdulqaadir iyo xaaskiisa aadan cabdulqaadir xasan cabdulqaadir zakariya cabdulqaadir iyo injineer borow kamis faarax barre cabdicasiis maxamuud cabbaas dhammaan reer cabdulqaadir iyo dhammaan reer horow waxaana ay taaniyad u dirayaan axmed horow dalnurshe loo yaqaano iyo afadiisa oo carooskooda uu ka dhacay magaalada london ee u k
daandurayow dhammaalkani waxa uu naga soo gaaray maxamed cali daahir iyo xasan cali maxamed atarax cali yumaarug iyo cabdulqaadir xasan cusmaan cabdiraxmaan cabdulaahi shiine iyo maxamed xaaji taxob maxamed xuseen waasuge cabdiraxmaan cabdulaahi shiine iyo nuur axmed sheikh bashiir cali daahir iyo cabdirasaaq cabdiraxmaan axmed yuusuf cusmaan caqiil nasre xaaji maxamed xaliime xasan axmed iyo shukri maxamed axmed maryam cabdulaahi axmed khatre cabdulaahi axmed iyo maryan cabdiraxmaan axmed shukri cali daahir iyo hooye dahabo sheekh nuur cali hooye siyaare sheekh nuur cali iyo hooye maryam sheekh nuur cali hooye zaynab sheekh nuur cali dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay u hambalyaynayaan axmed cabdiraxmaan axmed kubey iyo fartuun xuseen maxamed oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho koob iyo tobankii bishan koob iyo tobanaad ee labada kun afar iyo labaatanka maalintii isniinta gabadhaasi waxaa loo bixiyey raxma waxaan leenahay allaha ka dhigatii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhinaca heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin haynaa heesta ii furlaabta iyo fanaaniinta axmed rasta iyo nasteexo indha
timid cabdiraxmaan cabdulaahi oo jooga kenya waxaan salaamayaa buu yidhi aabbahay cabdulaahi maxamed ow cali bedel iyo hooyaday nimco xasan maxumed oo jooga dowladdeegaanka soomaalida etoobiya waxaan filaynaa inay ku dhegaysanayaan dhammaalka dhankayga ugu dambeeya daanda waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah aadan maxamuud xuseen iyo maxamed cabdulaahi digirey cusmaan maxamuud aadan iyo xasan cabdinuur cabdiqani cali aadan cabdulqaadir cali aadan iyo ciise maxamuud aadan cawil maxamuud aadan iyo muuse xuseen maxamuud dhammaan asxaabtani waxa ay u hambalyeynayaan arooskii iyo aroosadda oo kale ah bashiir cali aadan iyo muna xasan afrax oo sideedii bisha novembar labada kun afariyo labaatanka ku aqalgalay dalka isutagga imaaraadka carabta waxaan leenahay isku waara wiil iyo caano gabarh iyo caano intaasna waxaa kuna barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa weydilida kugu soo jeedinayay nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigu ibraahim xasan garbey daanduray intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa codkii cabdulqaadir sanka
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
halkaad weli dhegeystayaa nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markaan aynu ku wada nasanno mid kale oo ka mid a heesahan idinku tala galnay heeskaas ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahinteeni idacdeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a
Nagaharsi